أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacaddu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafareebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo la sheegay inay qorshaynayso in weeraro ay ku qaaddo xarumaha kooxaha mucaaradka ku leeyihiin muqdisho xilli khilaafka murtadiinta uu cirka isku sii shareerayo qodobada kale waxaa ka mid ah ahmiyad intee la-eg ayay luuqadda carabiga u leedahay bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah xaggee ayuuse marayaa dadaallada baaxadda leh ee lagu carabiyeynayo ummadda iyo dowro aqoon kororsi ah oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmada jilib barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin muhiim ah oo arrimahaasi ku saabsan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo eedeymo xooggan u jeediyey xasan gurguurte shil khasaare nafeed dhaliyey oo ka dhacay duleedka magaalada gibileey ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowlad diiniya u soo gebagabeeya ducaadda ka howlgasha wilaayada shabeellada dhexe munaasabad ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadal haynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ee waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo sida hordhicisabaad ku maqlayseen ano caawa ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay weerarto xarumaha kooxaha mucaaradku ay ku leeyihiin magaalada muqdisho iyadoo geesta kale xildhibaan ka tirsan mucaaradkana uu eedeymo xooggan u jeediyey xasan gurgurte qodobadaas iyo kuwo kale waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa faahfaahino laga helayo qarax ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha degmada heliwa ee magaalada muqdisho kaasi oo lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa sirdoonka ee nise loogu yeero waxaana ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen murtadiinta dhaawacantay waxaa ka mid ah taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka ridada nisa ee degmada kaaraan murtad ismaaciil cali yare dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax la eegteen ciidamo ka tirsan kufaarta burundi oo ku dhex lugeynayay deegaanka buurane waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo burundeys ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hanjabaadda fiqi oo la saadaaliyey in ay dhalin doonto iska horimaad hubaysan khilaafka u dhexeeya kooxda villa soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ayaa sii xoogeystay kadib markii uu si dhammaystiran u fashilmay wadahadaladii u socday labada dhinac islamarkaana axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga uu soo saaray goodiska mucaaradka fiqi oo si adag ugu hanjabay xubnaha mucaaradka ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii hubka qaadata waxaanuu yidhi anigoo wasiirka gaashaandhigga ah waxaan leeyahay nin qori magaalada muqdisho dhexdeeda ku qaadan kara ma jiro yuhuud ma tahay ayaa ka dhacaysa xeeldheere ku takhasusay arrimaha soomaaliya iyo afrika oo uu soo xigtay wargeys fadhigiisu yahay ingiriiska oo la dhaho asharqul awsad ayaa sheegay in tallaabooyinkan uu u arko xaqiijin muujinaysa burburka wadahadallada iyo bilowga weji cusub oo xiisadda oo sii hurisa khilaafkii u dhexeeyey kooxda villa soomaaliya iyo mucaaradka goodiska fiqi ayaa si gaar ah ugu aadan hogaamiyeyaasha madashaas samatabixinta oo uu uga digay iskudayga ah in ay samaystaan ciidan milatari ama ay hub qaataan waxaanu tilmaamay in aysan ka labalabayn doonin in ay tallaabooyin adag ka qaadaan haddii falalkaasi la isku dayo falanqeeyaha arrimaha soomaaliya iyo afrika oo u waramay asharqul awsad oo la dhaho cabdiweli jaamac bare ayaa aaminsan in degniinaha wasiirka difaacu aysan ahayn hadal iska yimid balse ay yihiin calaamad muujinaysa kalsooni darro qoto dheer oo u dhexaysa kooxda gurgurta iyo mucaaradka wuxuu tilmaamay in ay xambaarsan yihiin fariimo isku dhafan oo ay ka mid yihiin cabsigelin iyo xusuusin ah in iskuday kasta oo milatari ama hubaysan laga hortagi doono iyo fariin digniin hore oo muujinaysa in xiisaddu gaartay heer khatar ah ayna jiraan walaacyo dhab ah oo laga qabo in dhinacyada qaar ay u xoobsiibtaan iska horimaad hubaysan bare ayaa sababeeyey sababta haatan loo soo hadalqaaday hubka waxaanu sheegay in kooxda villa soomaaliya ay dareemi karto in mucaaradku uu ka gudbay xadka dhaleecaynta siyaasadeed ayna u weecdeen dhismaha jabahado ama isbahaysiyo si xoogan cadaadis u saaraya sida golaha ay mucaaradku ku midaysan yihiin ee ay ula bixeen madasha samatabixinta waxaa kale oo cabdiweli jaamac bare uu ka shanqariyey in adeegsiga luuqadan qallafsan ee xukuumadda muqdisho ay haatan noqon karto cadaadis lagu doonayo in mucaaradka lagu khasbo sidii loogu soo celin lahaa miiska wadahadalka gaar ahaan haddii ay jirto aragti ah raadinta xal aan siyaasi ahayn dhexdhexaadayaal shisheeye oo ka socda gobolka ama caalamka kale oo arintan soo farageliya ayuu xeeldheeraha cabdiweli jaamac bare ka dhawaajiyey in gudaha dalka looga arki karo dhibaato ama hoosudhac ku yimid madax bannaanida waddanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil sababay khasaare nafeed oo ka dhacay magaalo ka tirsan waqooyiga soomaaliya wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in mid ka mid a magaalooyinka dhaca halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay degmada gabiley ee waqooyiga soomaaliya waxaana ku dhintay ugu yaraan laba ruux halka ay ku dhaawacmeen laba kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo eedeymo xoogan u jeediyey xasan gurguurte murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada ridada sidoo kalena ka tirsan golaha samatabixinta mucaaradka ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay muqdisho waxa uu eedeymo culus ugu jeediyey xasan gurguurte wuxuu ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay kooxda ridada ka wado in dadka lagu diiwaan geliyo qori iyada oo la qasbayo taasina ay tahay doorashada uu rabo gurgurte murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday dhulboobka xoogan ee uu gurgurte ka wado muqdisho iyo dhulalka la dhacay sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in hadalkii dhowaan ka soo yeeray murtad fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ridada uu yahay hanjabaad ku socota mucaaradka uuna ka dhabeeyo xasan gurgurte xubintii caawana waa inaga intaa faysal aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa tahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan ahmiyad intee la eegayay luuqadda carabiga u leedahay bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah xaggee ayuusa marayaa dadaalada baaxadda leh ee lagu carabiyeynayo ummaddan iyadoo dowro aqoon kororsi ah oo dhanka barashada carabiga ku saabsan dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmada jilib haddaba warbixintan waxaa ku eegaya cismaan axmed dhuubow
luuqadda carabiga waa luuqadda koowaad ee adduunka waana luuqad leh taariikh iyo asal faac weyn laguna sheegay in badan oo ka mid ah qur'aanka kariimka culimmada islaamka ayaa aad uga hadashay faa'iidada iyo muhiimadda ay dadka muslimiinta u leedahay barashada luuqadda carabiga waxaana sidoo kale ku xidhan barashada fahamka qur'aanka kariimka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaana culimmada badankooda sheegeen in mararka qaarba ay noqoto barashadeeda waajib sidoo kale barashada luuqadda carabiga waxaa lagu ilaaliyaa diinta islaamka iyadoona laga ilaalinayo qaladaadka sidaasi waxaa sheegay qaar badan oo ka mid ah a'immadii muslimiinta soo maray sidaasi darteed dadka muslimiinta ayaa xilli kasta waxa ay mudnaanta koowaad siiyaan barashada luuqadda carabiga qaar badan oo ka mid ah culimmadii hore ee muslimiinta waxa ay ubadkooda u garaaci jireen barashada luuqadda carabiga iyadoo laga ambaqaadayo intaas iyo wax ka badan oo ah ahmiyadda luuqadda carabiga waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka jira xarumo badan oo lagu barto luuqadda carabiga waxaa sidoo kale jira qismi uu xil saaran carabiyiinta oo ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna qismigan xarumo lagu barto luuqadda carabiga ka furay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga waxaana ka mid ah macadka lagu magacaabo albayaan oo ka furan magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe dhowaan magaaladii jilib waxaa lagu qabtay kulan aqoon kororsi ah kaas oo diiradda lagu saarayay barashada luuqadda carabiga iyo sidoo kale qaabka ugu fudud ee ay dadka ku baran karaan luuqadda carabiga dowrada aqoon kororsiga ah ee uu soo qabanqaabiyey qismiga tacriibka ayaa muddadii ay dowrada socotay waxaa lagu qaadanayay casharro fara badan kuwaasoo inta badan diiradda lagu saarayay qaababka ugu sahlan ee ay dadka ku baran karaan luuqadda carabiga waxaana dowrada aqoon kororsiga ka soo qayb galay arday ka socotay macadka barashada luuqadda carabiga ah ee albayaan arday ka socotay macadka qurduba iyo sidoo kale arday ka socotay dugsiga sare alhijra iyo ardayda dugsiga hoose iyo dhexe ee alanwaar iyadoona ay sidoo kale ka soo qayb galeen maraakiis kale oo waxbarasho dowladda oo ahayd mid furan waxaa sidoo kale fursad loo siiyey qof kasta oo raba in uu barto luuqadda carabiga muddada ay socotay dowrada aqoon kororsiga ah waxaa lagu qaatay casharro ku saabsanaa barashada luuqadda carabiga iyadoo la soo bandhigayay qaabab kala duwan oo ay habboon tahay in loo barto luuqadda carabiga dhammaan duruusta ayaa ku bixaysay carabi taas oo dhammaan ardaydii ka soo qayb gashay ee bahda waxbarashadu ay si weyn ugu faa'iidaysteen muddadaasi maamulkii lahaa qabsoomidda dowrada aqoon kororsiga ah ayaa ka sheekeeyey ahdaafta ay tiigsanaysay dowrada aqoon kororsiga ah
waa dowradii koowaad ee silsiladda dowraadka xarfudaad dadka fuliyey dowradaas waxaa weeye macadka albayaan bitacliimi luga alcarabiya muddada ay socotay dowradan waa lix maalin mawaadiicda lagu qaatay dowradan waxay kala ahaayeen ahamiyadda ay leedahay luqadda carabiga akhlaaqda iyo aadaabta maamulka iyo maareynta wakhtiga tacbiirka ama muxaadasada cabirka oo qofka ra'yigiisa uu cabiro waxaa sidoo kale ka mid ahaa fanniga loo yaqaano fannu lilqaa qaabka wax loo jeediyo ninka jeediyaha maxaa laga rabaa shuruud ah sidoo kale waxaa ka mid ahaa mawaadiicda alhima alcaaliya waxaa sidoo kale ka mid ahaa istikhdaam almacaajib qaab noocee loo isticmaalaa mucjamyada qawaamiista luqada carabiga waxaa kale ka mid ahaa sugitaanka qiraa'ada ama itqaan alqiraa'a ulajeedooyinka loo qabtay dowladan waxaa kow ka ah aqoonsiinta ardayda machadka muujinta muhiimadda ay leedahay luuqadda carabiga tababarka ama laylinta dadka ka soo qayb qaatay dowladaas oo lagu tababaro mahaaraadka luuqadda ay leedahay horumarinta khidmo tacliimi ah tayadeedana sarayso dhammaan sanooyinka kala duwan ee bulshada qaybaheeda tasqiifinta bulshada deggan magaalada tababarka iyo diyaarinta macalimiin ehel u ah majaalka carabiyeenta ummadda ka qayb qaadashada u adeegitaanta diinta allah ayadoo loo maraya faafinta luqadda carabiga in lasoo bandhigo nashaadyo iyo barnaamij kala duwan ku saabsan luqadda carabiga sida tartamo dowraad multaqayaad unsiyaad iyo kayriha min alanshita faqrada ugu dambaysa saddexaad wax weeyaan waa hanqaltaagida ama wax loo yaqaano dumuuxaadka oy kow ka tahay in la abuuro bey'ad carabi ah bulshada dhexdeeda in la faro furuuc kale uu leeyahay machadka magaalooyin kala duwan in la faro mu'asasaad tacliimi ah dadkana tacriibinaysa dhammaan mustawayaadka tacliimigana leh kana bilaabanaysa rawdada machadka albayaan oo furaaya dowro diblooma ah ee luuqadda carabiga lagu baranayo waxaan kula talinaynaa marka dhammaan bulshada muslimka ee danaynaysa barashada luuqadda carabiga in ay ka faa'iidaystaan machadka albayaan kuna soo biiraan kana qayb qaataan faafinta luqadda carabiga ibnu taymiya ayaa wuxuu dhihi jiray فمعرفة اللغة العربية من الدين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب qaar ka mida ardayda barata luuqadda carabiga kana soo qayb gashay dowladda ayaa jeediyey kalimaad ku saabsanaa luuqadda carabiga هذه اليهود ذليلة في صرخة ونواح تبكي على جند لها قد مزقوا برماح يا غزة الأحرار استبشري وارتاح بشراك فجرك هذا الغزي مزمجرا متوشحا بسلاح يجري إلى لقيا الردى يجري كجر رياح فإن اللغة العربية هي اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بنزول كلامه القرآن بها بنص القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وأن اللغة العربية هي الواحدة التي تجتمع هذه الأمة العظيمة وأن اللغة هي اللغة الرونق الحبيب إلى قلوب المسلمين فإن لكل أمة هوية تمتاز بها عن غيرها من الأمم فهذا معهدي البيان تأتي لكم بخالص المحبة إن كتاب الله خير جامعي وخير فاتح وخير شافعي أعد ربي للجنان قارئه
فآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أما تسمعون أما ترون أما تشاهدون تلك الصور البريئة من الأطفال والرجال والنساء والشيوخ بقصف دائرات السليبية لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay gabagabadii dowladda aqoon kororsiga ah ayaa ardayda ku dhiirigeliyey inay ku dadaalaan barashada luuqadda carabiga laakiin luqadani waa luqadani asalkaahi waa luqadii nebi maxamed waa luqadii qur-aanka waa luqadii ahlu jannaha waa luqadeeni luqadii maxaan ku dhahda tacliinta luqadii xadaarada luqadii ummaddan oo dhan badbaadisa weeye mustaqbalka gaal iyo islaamka soo badbaadisa maanta adduunku wuxuu aqoon haysto o dhan luqal carabiga laga soo muguuriyey oo dowladii islaamka haysamayeen idan aynu soo celinno mustaqbalkana dowladdeenu carabi ku hadli doontaa dhallinyaradeena iyo dadkeena waxaan leenahay luqada carabi waa luqadiinni luqada adugu wada degdego aan baranno saddex haddaad tihiin الباب مركز كسو قشار إلا واوي بري تكلموا بالعربية وحسرك دوتان بعد ثلاثة شهور إذنكو اسمه ذي سنة العربية أصل كذول لتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين qaar ka mid a ardaydii ka qayb qaadatay muddadii ay socotay dowladda kana faa'iidaystay ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii ay socotay dowladda aqoon kororsiga نحن اليوم في اختتام الدورة الأولى من سلسلة دورات حرف الضاد وأحمد الله استفدت فوائد جمة ونطلب من إدارتنا أن تكرر مثل هذه مرارا وتكرارا دورة حيث عتي لحمانوت وحاكفة إيدي سني انتهى موضوع كمد يهين أهمية الوقت iyo أهمية أهمية اللغة العربية magacaygu waa cabdullaahi daahir waxaan ka socdaa macadka qurdubah waxaan joogaa maanta dowlo oo ka socota macadka albayaan dowladaas waxaa ka qaata himam alcaaliya waxaan shaacirkeen waxaay qowli cumar bni khadaab تعلم العربية فإنها تزيد العقل كان يجري هذه القاعة منذ ستة أيام دورة تسمى سلسلة دورات حرف الضاد استفدناها كثيرا من الكلمات وفوائد جمة فها نحن اليوم في حفلة اختتام دورة الأولى من سلسلة دورات حرف الضاد والحمد لله أولا وآخرة وفي غضون هذه الدورة أخذنا دروسا متنوعة ومختلفة منها الأخلاق والآداب وإدارة الوقت وأهمية اللغة العربية واستخدام المعاجم وكيفية بحثها والهمة العالية والقراءة المثمرة وهناك فقر شاق وهام جدا لا يعبره إلا أصحاب المطالعة والقراءة ونحمد الله سبحانه وتعالى على اختتامها أن يختم لنا على أحسن حال وأتم كيفية ثم نشكر من خطط لنا الدورة وكل من شارك تجهيزها وتدبيرها ونشكر أيضا من كان بنا أنسا في استفادة هذه الدورة ونطلب من إدارتنا أن تكرر لنا مثل هذه الدورة النيرة الثمينة التي لا يجده ولا يستفيده إلا من ابتسم له الحظ لكي نزداد منها علما وقوة وشجاعة تجاه هذه اللغة ولا يفوتني أن أشكر الأساتذة الذين أفادوا لنا مثل هذه المدة في هذه المدة القليلة أقول لهم جزاكم الله خيرا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka socdaa macadka albayaan alxamdu lilaah ilaahay baa mahadda iska leh ilaahaygii noo soo gebagabeeyey dowrada dowro qayim ah aad u wanaagsan alxamdu lilaah wax badan oon ka faa'iidnay luuqatulcarabiyay ku bixaysay waxaan ahay aniga ardayda albayaan fasalka koowaad waxaan aad u jeclahay inaan af- af carabiyaan ku hadlo aan barto een, dadka walaalahayga ah oo gabdhaha muslimaadka ah waxaan ku buraarujinayaa inay af carabiga ay bartaan af carabiga waa luuqadayna waa luuqadii raxmaanka qur'aanka kariimka ilaahay ku soo dejiyey waa luuqadii nebigeyna sala allahu calayhi wasalam waxaan jeclahay dowradan mid la mid ah in mar walba nanoogu soo celceliyo aad bay noo cajibgelisay waxayna ku bixaysay alluuqatu alcarabiya maasha allah maanta meeshaan waxaa noogu soo gabagaboobay ama aan ku soo afmiirnay dowro noo socotay muddo toddoba maalin ah inkastoo dowradaas aan ka fahanay mawaadiic kala duwan sida ahmiyatu alluqati alcarabiya alistikhdaam almacaajim alluqati alcarabiya idaarat alwaqti ومضيعات الوقت فن الإلقاء والتعبير الله يا مهد اسكله هدنا نوسو قبقبي دوردينا والسلام عليكم استفدت منها فن الإلقاء أهمية اللغة العربية استخدام المعاجم الحمد لله الذي جعلنا هذه الدورة الغالية وحسب فكرتي أرى أن أحسن الدورات السابقة وأشكر سادة الدين أسسوا هذه الدورة أشكرك أساتذة الذين صاروا جهدا وتعبا كي يدرسوا وأدعو الله أن يجلس ظلا يوم لا ظلا إلا ظله وأن يعطيهم كل ما يحبه qismiga tacriibka ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay qaar ka mid ah wilaayaadka dalka ugu hergeliyey xarumo gaar u ah barashada luuqadda carabiga waxaana ka mid ah maxadka albayaan kaasoo ay ka qalin jibiyeen dufcaad kala duwan oo bartay luuqadda carabiga islamarkaana macallimiinkaha qaar ka mid ah xarumaha waxbarasho sida ii sheegeen mas-uuliyiinta qismigan waxa ay ku howlan yihiin sidii ay wilaayaadka islaamiga ah u gaarhsin lahaayeen xarumo kale oo uu leeyahay macadka laguna barto luuqadda carabiga نطق الكلام بوحيها وبغيره لا شيء يوحى في كفها بات الجمال وفي سماها الفن أضحى ما شابها عيب ولا غنى
waa tahay dhegaystayaal markanna shabeellada dhexe kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ducaadda degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe munaasabadan lagu soo gebagabaynaya dowrada iyo kulanka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo culimo waxaana ducaadda shabeellada dhexe la guddoonsiiyey agab kala duwan sida laabtoobyo gaadiid iyo agabyo kale oo kuwa shaqadooda dacwada qaabilsan ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda kelima towciyaha ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا وقبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أسبق علينا من نعمه الظاهرة والباطنة بعد حمد الله waxaan isku waaninaynaa ama isku dardaarmaynaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa cabsida alle waa wixii naloo abuuray adduunyada naloo keenay waa allah subxaana wa taala aqoonsanno oon ka baqno awaamirtiisu qaadanno waxyaabahu naga reebeen aan ka fogaanno himaar badan iyo fawaa'id badan baa ka dhalanaysa cabsida alle subxaana wa tacaala oo khayr ah ayaa ka dhalanaysa najaaxeenna iyo guusheenna walaalayaal iyo horumarkeenna wuxuu ku dhisan yahay kolba taqwadeennu intay tahay haddii taqwadeennu sarrayso alla kacabsigeenu badan yahay daacadeenna iyo khayrkeenu badan yahay horaan u soconaynaa aakhiri adduunba waa liibaanaynaa kolba taqwadeenna intay tahay najaaxeenna iyo fawskeenna iyo falaaxeenna uu ku xiran yahay waxyaabaha eh, alla subxaana wa tacaala addoonka waxyaabaha ugu muhiimsan uu raadinayo waa ridlaha alle subxaana wa tacaala wax ka weyn ma jiraan shayga ugu weyn ee addoon uu gaaro oo martaba uu gaaro waa inuu rabbigii ka raali noqdo wa ridwaanu min allaahi akbar jannada iyo wax gudaheeda ku jira nic- nic- eh, barwaaqada ah waxaa weeye ridlaha alla ayaa kasii weyn saas darteed ahlu jannaha alla subxaana wa tacaala wuu dhawaaqayaa yaa ahla jannati hal radiitum buu leeyay markay jannadu galaan nicmaystaan ahli jannahu ma raalli noqoteen waxay leeyihin maxaa dhacoonan la raali noqonayn ayadoo nala siiyey waxaan dad kale la siinin wax ka fiican waxaan idin siiyey ma idin siiyaa baa la leeyahy waxaad haysataan ee jannada iyo barwaaqada wax ka fiican ma idin siiyaa maxaa ka fiican bay leeyihiin uxillu calaykum ridwaani falaa asqatu bacdu abadan baa la leeyahy ridlahaygaan idinku dejinayaa mar dambaan idinma cadhoonayo suurat lbayina aakhirkeeda radia allaahu canhum waraduu canhu dalika liman khashiya rabbah jannadii baa la soo sheegay ilaahay baa raalli ka noqdaa iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen ridahaas yaa yeelanaya marka dalika liman khashya rabbah waa wax ugu weyn ee qof bani aadan uu helo weeyaan waxyaabaha jannada lagu galo ay ka mid tahay taqwadu tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya waxaan dhaxarsiinaynaa jannadaasu dadka mutaqiinta oo alla subxana wa taala ka baan dhaxarsiinaynaa buu alla subxana wa taala uu leeyahy waad aragteen qur-aanka wax badan buu soo celceliyaa إن المتقين في جنات والنعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أيضاها سيوت ووحي إلهي متقين تؤد دياري إن المتقين في جنات وعيون وحويان مر بضم إلهي سبحانه وتعالى ساسو كلا تقوده وسوع العليي إساقو يعني وناقي خير بلن قاضية مركا الدوما دبا هنا نقرنه ربي واد كحيران وحويان إساقا ربي وياي أوامرتي سفولينية إساقا كعب سانا يو كحيران خير دنبان هلينا مركا أيضا waxaa weeyaan sharo dhinna waa ka badbaadaynaa waxyaabaha sharta ugu dhib badan naarta ka mid ah oo ilaahay laga mangalaa alla wuxuu uhi biisa almasiir markii qur-aanka laga hadlayo markii naarta laga soo sheekeeyo meel qofka uu ahaado oo marjic u noqoto uu ku dambeeyo ayadaa u xun waxyaabaha laga badbaadaya marka taqwadaasaa ka mid ah wa sayujannabuha alatqa naarta marka laga soo sheegay naaran talada laa yaslaaha ila alashqa alladii kadaba watawalla wa sayujannabuha alatqa soo maarat waa laga fogeynayaa ma maqlayaan mana arkayaan dadka taqigo alla subxana wataala ka baqay marka alla cabsidiisa subxaana wa tacaala isku waaninayna walaalayaal inaan mutaqiin noqono iimaankaanu ziyaadino iimaanka nagu jiraaye waa shay ziyaade iyo nuqsaan labadaba aqbali kara daacada iyo taqwada ayuu ku kordhayaa oo ku siyaadayaa macaasida iyo xumaantuna waxaa weeyaan waa ku nusqaamaya waa ku hoos uu dhacaya waxqabadkeenna iyo yacni na- iimaankaasuu ku xihan yahay man yataqi lah yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib risqiga meeluu belaysanay buu imanaya culays kasta iyo waxaa ku siibada ilaahay makhraj iyo meeluu ka baxo ayuu siinayaa marka inaan taqwada ku dadaalno walaalayaal sidaasaan aakhari adduunba aanu ku najaxaynaa ridlaha ilaahay iyo jannadiisa ayaan helaynaa cadaabka iyo maaragtay alle ciqaabkiisii cadaabkiisuna oo ka badbaadaynaa wasali allah wasalam calaa nabiyina maxamed
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade isagoona kaga mahadceliyey maktabka dhexe ee dacwada dowladda uu u soo gebagabeeyey ducaadda shabeellada dhexe الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي أياكم هاتسن كلن كان وقفتي دعوة إلى دعاء الشباب قبل شباب الدحاء إنان كسوق قيب قلنا عن مهد بلارن جيدنا يا مهد إلهي كدب مكتب كدعوة حركة مجاهدين الشباب وددال وين وقالي سيدي سر الله وقادر هاي dacwada wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa ololaha dacwo ee aada soo gaarsiiseen isla markii la xoreeyey wilaayada kaasoo ummadda wilaayadu ay ku diirsatay haddana socda muddo saddex bil ku dhow sidoo kale waxaa aan idinkaga mahadcelinayaa ducadda tirada iyo tayada leh ee aada keenteen wilaayada degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda dhammaan iyo sidoo kale qalabka dacwo iyo gaadiid ee lagu soo qalabeeyey ducaadan jazaakum allahu khayran wabasharakum allahu biljanna ducaadda waxaan leeyahay iyaga jazaakum allahu khayran soo dhowaada kusoo dhowaada walaayada shabeellada dhexe oo idin baahan kusoo dhowaada wada shaqayn iyo gacmo furan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa raadkii oo musaab ibnu cumayr uga tegey madiine in ilaahay u arrinkaa idinka waafajiyo halkan Eh, waxaan idinkula talinayaa inaad qaadatiin dastuurka dacwo ee ilaahay soo dejiyey si aada u kasbataan quluubta ummadda una saamaysaan dastuurkaasuna waa afar qorob keliya ah waxaana sheegayaa hal aayad oo qur-aan ah qaala allahu tacaala kow udcu ilaa sabiili rabbik labo bilxikma saddex walmawcidati alxasana afar wajaadilhum bilatii hiya axsan afartaas qodob waa afarta qodob ee dacwada ilaahay u dejiyey dacwadii afartaas qodob salka loo dhigana waxay haysataa kaalmo ilaahay waxay haysataa in ay tamkiin ka hesho oy hanato qulubta dadka haddii qodobka u horeeya aan fiirino udcu ilaa sabiili rabbika dacwadu waa inay noqoto ilaa sabiili rabbika ilaa sabiili illahi inay noqoto waay qofka daaciga ahu waxa dhan ugu shaqaynaayo oo dacwo dadka u gaarsiinaayo ma aha shaksiyadiisa ma aha qowmkiisa ma aha xarakada darteed ma aha wax kale ilaa sabiili rabbika waa inay noqoto sabiili rabbika waa inuu daacigu ogaado marka dacwadiisa inuusan ku lahayn wax yar iyo wax weyn ilaa inuu gudanayo waajibka ah udcu ilaa sabiili rabbika waajibkaas inuu gudanayo keli ah dadka ku hanuunay dacwadiisa ayuusan sheeg sheeg iyo ammaan ka rabin walaayaduusan ka rabin xarakada shabaab mujaahidiinuusan ka rabin yuu ka rabaa allah subxaanahu wa tacaala hadduu intaas dacwadiisa uu ku waafajiyo ilaa sabiili rabbika uu ilaahay u barax tiro dacwadiisu meel bay qabanaysaa markaad dadka ugu yeeraysa allah subxaanahu wa tacaala bilxikma bilxikma maxaa weeye بالحكمة waxaa la yidhaahdaa annadaru ilaa axwaali almukhaadamiin dadkaad la hadlayso inaad fiiriso horta awalan dadka bini aadanka adduunka jooga isku aqoon maha isku caqli maaha isku mustawa maaha waa inaad dadku waxa ay yihiin horta qofkaad la hadlayso intaadan la hadlin waa inaad annadar ilaa axwaali almukhaadamiin cidaad la hadlayso waa inaad taqaano labo qadarka alqadr alladii yubayinu lahum fii kulli mara qadarka aad u sheegayso mar walba aad u cadaynayso waa inaad asagana taqaan oo aadan qofka wax uusan aqligiisa xamili karin aadan uga tegin adigana way kaa daadanayaan asagana ku quban maayaan manaclahi ku dhacayaan marka waa inuu qadarku oo kuu cad yahay aad qofka siinayso kadib markaad qofka ahwaashiisa ogaato saddex dariiqada aad ula hadlayso qofka qofka dariiqada loola hadlaayo waxay ka mid tahay xikmada qofka haddaad caydo ku indhacadayso xamaasad ula tagto indifaac iyo kiira iyo moogtahay aad isla kacdo waxbaa xigmadaad ka tegaysaa waxba ka socon maayaan marka inaan xamaasad iyo indifaac iyo kiira iyo dariiqada mukhaadabadu waxa weeye waa waxa keliya oo xikmada qofka hadalka ku socodsiin kara mawcidat lxasana waxaa la yidhaha alatii tadkhulu ila alquluubi fi rifqi wixii rifqi ku gala qalbiyada qofka hadaad saame inaad mawcida xasana qofka ku tiriya in kale waxaad ku garan kartaa warka aad tiri qofka saamaynta ku yeesha wejigiisa iyo afkiisaad ka garan kartaa haddii aad marka qalbigiisa adan gaarin qofkaas ma haysid mawcida xasana ma haysid marka mawcidat alxasana rifqiga asal u ah laa bizajri walaa bitaniib inaad qofka horarto oo aad ku qayriso oo aad calaanato oo aad saasaa tahay tiraahdo waa eber waxaa qodobka kale wuxuu yahay cadamu lifdaaxi alakda akhda'da aad qofka ka saxaysa waa inaada ku caabayn waxa uu samaynayo keliya inaad qofka aada xaqiiqada iyo xaqa waafajiso oo adan fadeexaynna waa lagaa rabaa taasaa ah mawcidat alxasana marka wajaadilhum bilatii hiya axsan waa in aad waxay tahay hiy rifq faina arifqa dhibrintu fi lmawcidati wacdiga in loo dhimriya dadka kaiira maa tahdii quluuba naasira washaarida marka baaraka allahu fiikum soo dhawaada walaayada ku soo dhawaada ducadda waxaan ka codsanayaa in dacwadu qof kasta oo muslima gurigiisa ay ugu tagto dadku magaalo ma wada joogaan dadkuna waxaa baahidu ku haysaa baadiyo markaas si isku mid ah in ay dacwadaanu u gaarto beled iyo baadiyo ceel iyo tuulo beero meel kasta oo ummadda muslimiinta degan yahay in dacwada loo geeyo waajibkaasna waa waajibka nebi maxamed ou qaatay sala allahu caleyh wasalama marka insha allahu tabaraka watacala inaad gaarsiisiin beled iyo baadiyo oo dacwatul aryaafka la xoojiyo wabillahi towfiiq markana waxaad maqli doontaan codka waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona la dardaarmay ducaadda shabeellada dhexe bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sal allah wslama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin allah subxaanahu watacaala ayaa marka hore mahadsan waxaan ugu mahadcelinaynaa nicamka uu noo galay tirada badan oo aanan koobi karin bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee xafladan aadka u wanaagsan ee gebagabada u ah dowladii u socotay ducaadda wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ikhtitaamkeedii iyo gebagabadeedii dadkaan ka soo wada qayb galnay guud ahaan waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum hadday tahay maktabka dhexe oo asaga isku howlay hawshan qiimaha badan iyo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo qayb weyn oo muhima ku lahayd intuba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum waxaad qabateen howl wanaagsan waxayna kabaysaa ama ay xoojinaysaa camalkii aan ku jirnay oo ah tadbiiq sharci illaahi subxaanahu wa tacaala ardada qiimaha badan wada culimada ah hawsha weyn ay u taallo muddada bisha haafkeedu ka badan weliba ee ku jiray u sabreeyey duruusta qaadanayay adinkana waa idin mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum intaa kadib waxaan rabaa ee, waa un dardaaran waxa hadda aan meesha u istaagay dhowr qodob oo ay tahay inaan kaashanno raggan waa mas-uuliyiin waxaadna ku imtixaanan tihiin gaarsiinta dacwada allah dadka muslimiinta inaad gaarsiisaan khaasatan wilaayada islaamiga u xilsaaran tihiin oo ay shaqadiinnu tahay si ilaahay marka waxa aad wadaan uu idinla qabto oo uu miciinna u noqdo oo dadka ilaahay qalbiyadooda idin siiyo oo adinka ilaahay fahamkiinna uu kordhiyo waxa koobaad oo aan naftayda tiinaba u dardaarmaya waa taqwa allahi subxaanahu wa tacaala acmaasha aad qabanaysaan u kaashataan ilaahay cabsidiisa waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra ilaahay baa idiin sahlayo idiin fududaynayo idiin furayo waxa aad kaashataan alla ka cabsi qodobka labaad oo aan isleeyahay kaalmuu noqon karaa waa isdareensiinta waxa dusha naga saara qofka haddaanu dareensanayn waxa uu sido waxaa laga yaabaa meeshii laga rabay inuusan ka soo bixin waxa aan rabo naftayda tiinaba inaan dareensiiyo waxaa weeye camalka aan wadnana kaalmada noqon karo inaan isdareensiino mas-uuliyadda dusha noo saara ammaanada qoorta naga saara waxaa xitaa isdareensiin mudan runtii raggaa hadda maanta loo diraya mahaamtoodina loo cadeeyey shaqadaasna loo dirayo loona ta'hiiliyey oo loo tawjiihiyey agab aad u tiro badan baa dhexdiin hortiina yaala qalabkii loo adeegsanayey ama idiin fududaynaya shaqada la idiin diray baa la idiin dhammaystiray hadday kombyuutar tahay buu meesha yaallaa hadday brinter tahay buu meesha yaallaa xitaa meeshaan korontada lahayn matoorada adeegsan lahaydan baa meesha idiin yaallo qalabkii baa laidiin dhammaystiray waa laidin ta'hiiliyey waa laidin tawjiihiyey aqoontii waa la soo dhisay dardaaran iyo wixii laidinla mari kara waa laidinla mari lafteeda waa mas-uuliyad ay tahay in la dareemo wax wax noo kaalmayn karo oo shaqada aan u dirsannahay kaalmada u noqon karo ammaanadeenna inaan dareenno dusha naga saaran mas-uuliyaddaas oo la dareemo waxay kuu keenaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala kuu sahlo shaqadiina aad qabato qodobka kale oo aan ku darayo kaalmadana ah geed salkaa laga fuuraayo kor lagama soo fuuro laamaha lagama fuuro asaasiyaadka ummaddaha laga dhiso waxay kaalmo u noqonaysaa camalka aa wadaan iyo dacwada aa wadaan nabigeenna maxamedana calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiinoo dadku wuxuu ka bilaabay salku ugu bilaabay asaasiyaadku ka bilaabay ummaddan tawxiidka in laga dhiso malaatiyo diinka laga dhiso salka ay ka noolaato waa dardaaran aan idin siinayo qodobka kale ikhyaaray oo nafteyda tiina baan leeyahay waxaa weeye waa inaan dulqaadanno mas-uuliyadda aad ku aadan tihiin waa wadiifadii ambiyada ilaahay u soo diray waa mas-uuliyad culus nabiga calayhi salatu wasalam shaqada marka loo dhiibay waxaa la innaa sanulqi calayka qawlan thaqiilan baa lagu yidhi wax culus baa dushaada la yeelay wuxuu wax fudud ma aha layle waxba kama taro inaan dulqaadanno mashaqadeeda ku dulqaadanno waxyaabaha noo kaalmaynaya culimada waxaa ka mid ah ismaqalka is-adheecidda iswaryeelidda qofba amiir buu leeyahay waxyaabaha noo kaalmaynaya ku jirtaaye in samciga iyo daacada aan xoojinno waxyaabaha noo kaalmaynaya waxaa ka mid ah turidda iyo jilicsanaanta ummadda aan matalayno si aan qalbiyada u kasbanno qalbiyada si aan u kasbanno dadka in loo turo alrifqu walliin inaan adeegsanno mar walba qofka inuu ka fikiro dabeecadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhda dib inaan u eegno waxyaabaha noo kaalmaynaya ku jirta intaasaan naftayda iyo tiinaba ku boorinayaa wajazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wbillaahi tawfiiq ugu dambayna dhegaystayaal waxaad maqli doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan isagoona sidoo kale dardaaran iyo talooyin siiyey ducaddii dowladda loo soo xiray الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أولا وآخرا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى نقدق دد مسلمين اتاغن الله سبحانه وتعالى رالي قلنتيسا ونقدق شقالة دينات أيان أمهد علينا بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحان أمهد علينا والي ولاية إسلامي أه شبال الوسطى شيخ يوسف شيخ عيسى كبكتك حفظه الله ورعاه وإساقو مارتي برنامج كان منفذ كيس أها wilaayadiisu ay abaabulaysay annagana aan marti ka ahayn jazaahullahu khayra jazaa baan leenahay waxaan kaloo u mahad celinayaa maktabu dacwa lixaraga shabaal mujaahidiin oo ugu horreeyey mas-uulkooda iyo raggii garbihiis ahaa jazaahumullahu khayra jazaa baan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala khadamaadka iyo adeega bulshada ay idinku aad u taagan tihiin oo afar iyo labaatan saac aan laga daalaynin ilaahay miisaankii xasanaadka idinku kabo intaas kadib walaalayaal xafladan waa runtii xaflad aad aan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo maxaa yeelay waa kitaabka ilaahay ayaa lagu cuseynayaa looga gargaarayaa marka dacwada waa indhihii ummaddu waaye dacwada haddii kor loo qaado oo la taxfiiziyo oo la dhiirigeliyo oo maxaanku markuu idhaahda ducaadii macnawiyaadkooda uu kor u kaco waxay ka dhigan tahay marka bulshadii inay wax weyn ay kusoo kordhinayaan jazaahum allahu khayra jazaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeesho aan kasoo qayb galo xafladan khitaamiga ah ee dowladaas lagu gebagabeynayo walaalayaal saan ognahay ee waxaanu nahay dad ku taagan manhajkii nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyhi wasalam nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyhi wasalam wuxuu ahaa daaci ee aayaddii waad garanaysaan inuu daaci ahaa rasuulka sala allahu aleyhi wasalama oo ummadda dadka ugu yeeraayay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacni annagana waxaanu nahay dadkii raacay nabiyullaahi moxamed sal allahu alay wasalama marka waxaana laga rabaa in waddadaas iyadaha aan ku sugnaano mashaaqaadka iyo culaasooyinka iyo waxyaabaha dhibaatooyinka ee maaragtay lala kulmaayo in aan maaragtay ku sabrno aan ku dulqaadanno aan ka- aan ku adkaysano waa waxyaabaha marka maaragtay loo baahan yahay jazaakum allahu khayra jazaa Eh, in annagu marka ducaada haddaanu nahay shaqaa noo taalo muraayadii camalkan waa nahay waxaa la rabaa marka in camalkii aan qurxinno oo aan itaqaanino nabigan sal allahu alay wasalam waa tan uu lahaa ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina oo kama qaala sal allahu alay wasalam qofka haddii uu shaqo qabanayo shaqada waxaa la rabaa inuu itaqaaniyo uu sugo oo qabyatiro oo maxaanku idhahda iska hagaajiyo waa arrin maaragtay aada muhiim u ah walaalayaal waxaan u baahannahay eh, ragga ducaadda ah gaar ahaan eh, ragga had maanta aan la joogno oo wilaayada shabeellaha dhexe islaamka maaragtay aad u- ay uga aadan yihiin in maaragtay isbeddel weyn aad kusoo kordhisaan wilaayadaas ee hadda muxararada ah ee cadowga maaragtay laga xoreeyey waxaa la rabaa insha allahu tacaala in aad eh, maqaamkaas isaga aad buuxisaan Eh, wax dadka qalbigooda lagu hanan karana waa dacwo iyo diin annagu dadka diinta ayaan ku matilnaa Eh, adduunyadu marka iyada diintay tabac u tahay marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala inaan la daalin ikhlaaskan lagu dadaalo mutaabacatu nabiy sal alla alay wasalam aan lagu dadaalo ummaddana maaragtay loo dhimriyo markii wax loo sheegaayo wax la baraayo in maaragtay rifqiga aan astaan ka dhigano insha allah jazaakum allahu khayran qodobyadaas waa dardaarmaynaa waxaan kaloo dardaarmaynaa walaalayaal oo ugu muhiimsan alqudwa alxasana annaga markaan ducaadda nahay waxaa la rabaa inaan noqono qudwa xasana dadka maaragtay lagu daydo oo kheerka loogu daydo saxaabada intaan la arkin ee iyagu aysan hadlin oon dadka kheerka u sheegin ficilkooga iyo muuqaalkoodaaba martay dadku soo hanuuni jireen marka altakhyiir bisuluuk walakhlaaqiyaat ayaa loo baahan yahay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in maaragtay aan shacaar ka dhigano oo dadka ay nooga daydaan kheerka iyo wanaagga iyo maxaanku yidhahda waxa annaga aan ugu yeerayno dadka uga horreeyaan oo tadbiiqiya ee ku dhaqmo ee dhaqangeliya annaga aan noqono waxyaabaha maaragtay ee aad muhiim u tahay ay ka mid tahay jazaakum allahu khayran walaaluhuna waa i dadaaleen mas-uuliyiintii maktabka dacwada waanu u mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran raggaas oo maaragtay saan loo qurxiyey oo maaragtay la taxfiiziyey aan u jeedno aad iyo aad baan ugu faraxsannahay allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nasriga inoo soo dedejiyo jazaakum allahu khayra jazaa hada ma aquul wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب